أخذت أخوض جديد المقال من القلب شعرا يجول ببالي بدأت أصلي على المصطفى asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu halkan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan meel kastoo aad joogtaan ballanteennu waa inaan isku kaashano faafinta dacwada waxaad ku soo dhowaataan darsiga shanaad ee manduumatulmakhaazi oo ka sheekaynaysa khasawaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinaya sheekh casaam abuu yaxya
مدحت بشعري كرام الرجال هم الله صفى سريرتهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد waxaynu ku soo dhan jirnay kitaabkeenii manduumat almaghaazi axmed albadawi raxmatullaahi caleyh waxaynu ka soo baxnay muqadamadii kitaabka wuxuu sheekhu raxmatullaahi calayhi halkan uu ka gelayaa oo uu ka bilaabayaa ghasawaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo toddoba iyo labaatan khaswo ka kooban rasuulku calayhi salaatu wasalaam bacdama uu hijrooday oo magaalada maka uu ka hijrooday magaalada madiinana uu gaadhay wuxuu ku bilaabay rasuulku calayhi salaatu wasalaam shaqadiisa inuu ka dhisay magaalada madiina iyo hareeraheeda masaajidda uu ka dhisay oo masaajidka caanka ah ee masaajidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa la dhisay kadalika masjidu qubaa ayaa la dhisay oo labada masaajid ugu caansan yihiin iyo masaajidda la mid a ayaa la dhisay waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam shaqadii uu qabtay ka mid ahayd sanadkii koowaad inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu walaaleeyey ansaar iyo muhaajiriin uu walaaleeyey asbaabta u walaaleynayana waxay ahayd waxay ahaayeen dad kala duwan kala dabeecada dhul kala duwanna ku soo kala koray ayay ahaayeen marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu mu'akhaad u sameeyey muhaajiriin iyo ansaar ayuu mu'akhaad u sameeyey shaqada saddexaad uu qabtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sanadii koowaad waxay ahayd inuu muwaadaco uu la galay iyo heshiis nimankii yahuudda ahaa ee deganaa magaalada madiina iyo hareeraheeda yahuudda magaalada madiina iyo hareeraheeda deganeydna waxay ka koobnaayeen saddex qabiil reer bani nadiir iyo reer bani qurayda iyo reer bani qaynuqaac ayay ka koobnaayeen sanadka koowaad markuu dhammaaday kadib allah tabaaraka wa tacaala wuxuu soo dejiyey udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waxaa la ogolaaday marka in la jihaado oo la halgamo ayaa la ogolaaday markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam duulaamadiisii uu bilaabay khasawaadkiiyo say u kala oreeyeen iyo say ku bilaabmeen ayuu sheekhu raxmatullaahi calayhi uu rabaa marka inuu inoo sardiyo khaswana waxay leeyihiin culimmadu waxaa la yidhaahdaa maa waqaca min qasdin min qasdi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam ilى اlkufaari binafsih aw bijeyshi min qibalih waxaa loo yaqaanaa khaswa wixii rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam gaalada uu u qastiyey oo uu duulaan ku qaaday ayaa khaswo la yidhaahdaa khaswada marka waxaa soo gelaya wixii rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam hogaamiyey waxaa kaloo soo gelaya ciidan weyne rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu diyaariyey laakiin isagu aanu hogaamin haynin se u soo gasho khaswatu mu'ta ay u soo gasho waxaa kaloo culimmadu ay yidhaahdeen qasadkaas oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam u qasdinayo waxaa soo gelaya inuu bilaadooda ugu qastiyo iyo meelihii ay degeen inuu ugu qastiyo labaduba waa ay soo gelayaan oo bilaadooda inuu ugu qastiyo waxaa looga jeedaa waxa weeyaan matalan rasuulku calayhi salaatu wasalaam duulaamo ayuu qaaday duulaamada uu qaadayana gaalada dhulkeeda ayuu ku raadsaday duulaamada kale oo qaadayna waxay ahaayeen duulaamo dhulkii ay deganaayeen aanu ugu tegin laakiin meeshii ay deegaan ka dhigteen uu ugu tegey sida uxud iyo khandaq oo kale khandaq iyo uxud rasuulku calayhi salaatu wasalaam gaalada guryahooda uguma tegin laakiin meeshii ay soo degeen ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ugu tegey marka waxaas ayaa soo gelaya labadaa qeyboodba way soo gelaya khazawaadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu galayna waa toddoba iyo labaatan ayaa la gaarhsiiyaa sariyaadkana waxaa la gaarhsiiyey afartan iyo sideed waa la gaarhsiiyey konton iyo lixna waa la gaarhsiiyey khazawaadka uu rasuulku galayna waxa ugu waaweyn kuwii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku waariyey qur-aanka ayaa ugu waaweyn oo waxaa ugu waaweyn beder iyo uxud iyo khandaq iyo khaybar iyo fatxu maka iyo xunayn iyo daa'if iyo tabuuk intaba qur-aanka ayaa waariyey oo maalan beder waxaa waarisay suurat alanfaal ayaa waarisay uxud oo kalena aakhirka ama qeybta labaad ee suuratu ali cimraan ayaa waarisay laga bilaabo id khadowta min ahlika tubawiu lmina maqaacida lqitaal ilaa laga gaadhayo qubayla aakhiriha laga gaadhayo ghaswat lkhandaq iyo quraydana waxaa waarisay suurat alaczaab qeybteeda koowaad ilaa waman yaqnut lagaga dhowaanayo ayaa waarisay ghaswatu bani nadiir waxaa waarisay suurat alxashri ayaa waarisayoo suuratu bani nadiir ayaaba loo yaqaanaa bal ibnu cabaas radia allaahu canhu waxaabuu diidi jirayba in suuradda magaceeda laga dhigo suurat alxashri laga dhigo waabuu diidi jiray wuxuu odhan jiray suuradda waxaa la yidhaahdaa suuratu bani nadiir ayaa la yidhaahdaa xashriga la sheegayena waa xashru bani nadiirin weeyaane laakiin dadku haddii loogu sheego suuradda suuratulxashri loogu sheego waxaa laga yaabaa inay u qaataan xashrigii weynaaye qiyaamihii inay u qaataan saasuu odhan jiray mufasirka ummadda iyo xabru haadihi alumma ayuu odhan jiray kadaalika xudeybiya iyo khaybarna suuratulfatxi ayaa waarisay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku waariyey ilaa bidaayadeeda ilaa dhammaadkeeda ku dhow tabuukna suuratu altowba ayaaba waarisayo iyana inoo reebtay khazawaadkaasaa markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam khazawaadkuu galay ugu waaweyn sheikhuna raxmatullaahi calayhi uu inoo sardiin doonaa waxaa jira waxaa la yidhaahdo ghaswa iyo waxaa la yidhaahdo sariya iyo waxaa la yidhaahdo bacthi saddexdaa qeybood bay culimmadu siyar ay isticmaalaan farqiga u dhexeeyana waxa weeyaan waa mustalax iyagu ay leeyihiin khazo waxaa la yidhaahdaa maa qaadaha rasuulu sal aleh wasalam midii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu hogaamiyey ayaa khaswa la yidhaahdaa sariyana waxaa la yidhaahdaa ciidankii dagaal galay laakiin aanu rasuulku calayhi salaatu wasalaam aanu hogaaminahaynin ayaa la yidhaahdaa laakiin waa ciidan loo diyaariyey inay marka horeba dagaal galaan loo diyaariyey weeyaan ta saddexaadna oo bacthigana waxay leeyihin culimadu siyarku waxaa la yidhaahdaa ciidankii rasuulku calayhi salaatu wasalaam dacwo uu diray laakiin dagaal aanu u dirin sida bacthu rajiic oo kale iyo waxa la midka haddaynu iska bilaabano markaa khazawaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam khaswada ugu horeysa waa khaswatu alabwaa ayaa ugu horeysa ama wadaan waa laba magacoo isle weeyaan ama laba meel isku dhowaan ka doona awalu ghaswatin duulaanka ugu horeeya ee khazaha uu duulay almustafaa rasuulka la doortay waddaanu waddaan weeyaan fal abwaau weeyaan abwaa ayaa ku xigta aw taraadafa ama waa isfangaleeno waa isku mid macna laba qowl baa jiro qowl wuxuu leeyahy waddaanna waa duulaan madax bannaan abwaana waa duulaan madax bannaan weeyaan abwaa iyo wadaanna waa laba meelood oo isku dhow oo wax dhibaaxa aan kala fogeyn oo lix mayl ay isku jiraan bay culimmadu ay leeyihin aw taraadafana muxuu yahy waa qowlkii labaadee odhanayay wadaan iyo abwaa waa laba meelood oo isku mida uun weeyaan waana laba meelood oo isku dhow magaalada madiinana waxay u jireen markaas lix saddex iyo labaatan mayl ayay u jireen rasuulku calayhi salaatu wasalaam duulaanka markuu qaadayeyna oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu baxay laba iyo tobankii bisha safar ayuu baxay wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam la baxay ciidan ka kooban muhaajiriin oo keliya waxaan saarin haba yaraatee lamay soconin wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u baxay laba shaqo ayuu u baxay kow horta wuxuu u baxay quraysh iyo safaray lahayd oo meeshaa marayay ayuu u baxay waxaa kaloo u baxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam bani damra ibnu bakar ibnu cabdimanaa qolo la yidhaahdo inuu la soo heshiiyo oo muwaadaco u la seexdo ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayuu u baxay wuxuu rasuulku magaalada madiine uu kaga tegey oo waali ka ahaa oo kaga sii tegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sacad ibnu cubaada ibnu duleym saxaabigaa la oran jiray ee khasrajiga ahaa ee ugaaskii reer khasrajna ahaa liwaaga iyo calankana rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa u waday xamza ibnu cabdilmuطalib ibnu haashim ibnu cabdimanaaf oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam adeerkiya rasuulku wuu socday ilaa uu ka gaadhay siifal baxri badda xeesheeda iyo meesha u dhow badda uu ka gaadhay isagoo raba safar ka yimi shaam oo qoreyshi lahayd inuu dhexda u galo laakiin wuu ka fakaday safarkana waxaa hogaaminayey abujahal ayaa hogaaminayey saddex boqoloo awrna waa uu ka koobnaa kadib markii la waayeyna wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu heshiis la soo galay reer bani damra ayuu heshiis la soo galay waxaanuu heshiis la saxeexday sayidkoodii boqorka boqorkii markaa maamulayay oo la oran jiray makhshiy ibnu camar la oran jiray ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam heshiis uu la soo galay reer bani damrana waxaa lagula heshiiyey inaana rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku soo duulin dad ku soo duulayana sawaadkooda aanay badinin cadowgu rasuulku leeyahayna aanay ka kaalmaynin rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam heshiiskaas markuu soo saxeexay wuu soo laabtay waxaanu ka maqnaa magaalada madiina muddo ku siman shan iyo toban habeen ku siman ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka maqnaa marka labada meelood haddii laisku geeyana waa isku mid un haddii la kala duwana waa laba meelood oo isku dhow oo saddex mayl isku jira weeyaan halka maylna sida macruufkee la yaqaano wuxuu u dhigmaa hal kilomitir iyo lix boqoloo mitir ayuu u dhigmaa markaa lix maylun ku dhufso adiga intaa ku dhufso abwaa hadda caadiyan xilligan la joogo waxaa loo yaqaanaa waadil khurayb ayaa loo yaqaanaa magacaasi hadda caan ay ku tahay waadil khurayba ayay caan ku tahay waxaana ku aasan rasuulka calayhi salaatu wasalaam hooyadii ayaa abwaa ku aasan waxaanay leeyihin culimmadu qofku markuu magaalada madiine uu ka soo baxo makana uu socdo jidkaa laysku maro maka iyo madiina laysku maro ayaa qofka maka wuu socdaa wuxuu ka qabanayaa dhinaca bidixda ayuu ka qabanayaa saddex iyo labaatanka maylna way u jirtaa magaalada madiina ayay u jirtaa awalu ghaswatin duulaanka ugu horeeya ghazaha uu duulay almustafaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu duulay waddaanu weeyaan falabwaa'u weeyaan waa laba meelood macnaa marka sidaa sheekhu u wado aw taraadafaa ama way isfangaleeno macnaa waa laba meelood isku midan weeyaanoo hal meel hal dagaalun baa waddaan iyo abwaa labadaba laysku yidhaahdaa uma bawaadu ayaa ku xigta ghaswatu bawaad ayaa ku xigta bawaad iyo bawaad labadaba waa la akhriyaa waa jabal min jibaali juhayna ayay culimmadu leeyihiin meel idhaahdo yamba ayaanay u dhoweyd waxaanay magaalada madiine ay u jirtay afar beriid ayay u jirtay halkii beriid wuxuu u dhigmaa waa cabir la isticmaali jiray waagii hore halkii beriid wuxuu u dhigmaa afar farsakh ayuu u dhigmaa halkii farsakhna wuxuu u dhigmaa saddex mayl ayuu u dhigmaa halkii maylna waxaynu hi wuxuu u dhigmaa hal kilomitir iyo lix boqoloo mitir ayuu u dhigmaa xisaabta marka haddaa isku geysatid isku dhabsatid waa ay kuu soo baxaysaa uma bawaadu ayaa ku xigta kharajuu waxaanay u baxeen rasuulka iyo saxaabadiisu liciiri umayata bni khalaf safaruu waday ninkii la oran jiray umaya ibnu khalaf la oran jiray asifiir ee ganacsado ahaa asifiir waa ataajir waa ninka ganacsado ah ee xoolaha badan leh weeyaan markaa saadiya saxay uu waday iyo raashinuu waxaa dhahdaa safar uu waday ninkaa la oran jiray umaya ibnu khalaf la oran jiray ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dhexda uu u galay umayahanna iyo wiiluu dhalayba oo cali la oran jiray cali bnu umaya la oran jiray labaduba waxay ku geeriyoodeen dagaalkii beder bay ku geeriyoodeen iyagoo gaalaha sida hadhow toolay noo iman doonta oo dadka la laayay beder lagu laayay markuu sheekhu tirinaayo ayuu inoo keeni doonaa laakiin wiilkiisii safwaan ibnu umaya la odhan jiray wuu islaamay markii dambe rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waa uu la saaxiibay markaa bawaad ayaa ku xigta bawaad rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu baxayay waxay ahayd bishii rabiicu lawal sanadii labaad ayay ahayd markuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam saddex iyo toban bilood uu ka joogo hijradiisii ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu baxay ciidankuu watayna waxay ka koobnaayeen laba boqoloo nin ayay ka koobnaayeen magaalada madiinana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uga tegey saxaabi la ohan jiray asaa'ib ibnu cuthmaan ibnu madcuun la ohan jiray ayuu uga tegey riwaayadka qaarna ay tilmaameen in la yidhaahdo asaa'ib ibnu madcuun oo cuhmaanka laga saaro liwaagana iyo calankana rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa u waday sacad ibnu mucaad ibnu nucaym al awsi oo ree aws ahaa ugaaskii ree awsna ahaa ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u waday riwaayo kale waxay leedahay sacad ibnu abi waqaas saxaabigaas ayaa u waday ujeedka iyo hadafka ay u baxeenna waa kaa rasuul sheekhu inoo sheegay ah liciiri umayata ibnu khalaf asifiir wuxuu ahaa safarkaasi safar ka kooban laba kun iyo shan boqoloo awr ayuu ka koobnaa waxaa waday boqol nin oo reer qureysheeda ayaa waday laakiin ilaahay tabaaraka watacaala ma qadarin inuu gacanta rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku soo dhaco allah jala wacalaa ma qadarin waa fakaday waxay ku soo aroortay fii saxiixi muslim in saxaabada rasuulku calayhi salaatu wasalaam duulaanka markay qaadeen ay gaajoodeen gaajan ay qabatay rasuulkana calayhi salaatu wasalaam ay u dacwoodeen oo gaajo ay uga dacwoodeen markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku yidhi asa allaahu an yudcimakum inuu ilaahay idin quudiyo ayaan rajaynayaa waxay leeyihin saxaabadu marka waxaanu nimi siifa albaxri badda xeeligeedii ayaanu nimi waxayn markaanu joognayba baddii ayaa intii guuxday baa waxay soo saartay daabad aada u weyn ayay soo saartay daabaddii baanu qaadannay badda qarkeeda ayaanu dab ka shidannay kadibna waanu karsannay qeybna waanu shiilannay waanu ka dharagnay waanu connay ay yidhaahdeen kadibna wuxuu leeyahay jaabir ibnu cabdillaah oo xadiidka warinaya wuxuu leeyahay waxyaalaha la yaab kale daabada weynaanteeda tusinaya waxaa ka mid ahaa waxaanu samaynay buu yihi feedh ka mida feedhaha daabadaas ayaanu sida dhigta oo kale u taagnay kadibna waxaanu u yeedhnay oonu dalabnay awrtii markaanu wadanay awrkii u weynaa ninkii noogu weynaana waanu saarnay heeryadii awrta noo saarnayd heeryadii ugu weynaydna waanu saarnay kadibna awrkii iyo ninkii iyo heeryaduisa saaran ayaanu feedhii hoosteeda ka bixinay haba yaraatee madaxiisana ma qalloocinin aayar buu ka baxay si nadiifa ayuu uga baxay ilaahay baa tabaaraka wa tacaala ku arsaaqay marar badanna way dhacday oo mar kalena way dhacday oo saasi way dhacday uma bawaad ayaa ku xigta khaswatu bawaad ayaa ku xigta bawaad iyo bawaad labadaba waa la akhriyaa masnu quraabin na waa la akhrin karaa quraab haddii lagu wasniyo waa bawaad weeyaan haddii ba'da la kordhigana bawaad waa la oran karaa kharajo waxay u baxeen saxaabadiiyo rasuulku liciiri umayata bni khalaf safarkii u waday ninkaa la yidhaahdo umay bni khalaf asifiir ay taajir ee ganacsado ahaa uma alcushayratu ayaa ku xigta alcushayra waa khaswadii saddexaad weeyaane rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu hogaamiyey xagee loo baxay ilaa ciida abi sufyaan abi sufyaan abi sufyaan safarkii iyo ciidankii uu waday ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u baxay fii dahaabiha fii dahaabihaa markii u socotay lilarabi safarsada maana xaajadii dantii ay lahayd markii ay u socotay macnaa waa safarkan een, maxaa la dhahda hadda uu hogaaminayo abu sufyaan waa safarka hadhow tole asbaabta u noqon doona badar alkubra u noqon doona weeyaan marka fi dhahaabiha liarab wuxuu uga jeedaa sheekhu raxmatullaahi calayhi markii macnaa shaam ay u sii socotay ee ay marnayd ee ay alaabtay wadaan waxay wadeen ay sii waarideen ay safarkoodii hore ayuu uga jeedaa markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u baxay cushayra waa la akhriyaa khaswadan oo ta iyo shiin la akhriyo waxaa kaloo la akhriyaa cusayra iyadana waa la akhriyaa oo siin laga dhigo waxaa kaloo la akhriyaa cushayraana waa la akhriyaa oo la mado intaba waa isku mid un weeyaan waa maaun libani mudlaj mudlij reer bani mudlij eel ay lahaayeen uun weeyaan cushayra haddii la macneeyana waa cashara oo la taskhiiriyey un weeyaan wax kaloo ku jira ma laha cushayraduna waa geed weyn iyo ceel meesha ku yaalay ayuunbaa cushayra la oran jiray magaalada madiinana waxay u jirtay lix farsakh ayay u jirtay farsakhna hore waxaa usoo sheegnay inuu yahay saddex mayl inuu yahay macnaheedu marka waxaa weeyaan siddeed iyo toban mayl ayay magaalada madiina ay u jirtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu baxay duulaankaas bishii jamaadul uulaa sanadii labaad markuu magaalada madiine joogay lix iyo toban bilood wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waali uga sii dhigay madiina abu salama ibnu cabdilasad saxaabiga la oran jiray ayuu uga sii dhigay waali liwaagiis iyo calankiisana waxaa rasuulka waday xamza ibnu cabdilmutalib ibnu haashim ibnu cabdimanaaf rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciidanku watay waxay dhammaayeen boqol iyo konton ilaa laba boqol inta udhexaysa ayay dhammaayeen oo muhaajiriin u badan cidna markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu oranin maxaa la yidhaahdaa alle raaco wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam duulaankaa watay soddon awr ayuu watay oo ay isku badbedelayeen intaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo ku baxay ujeeddada iyo hadafka uu baxayna sheekha matniga inoo saaray oo sheegay inay tahay liciiri abi sufyaan fii dahaabiha lilcarabi markii xaajada iyo baahida ay u socoto macnaa markii ay rabtay inay tijaaradeedii iyo ganacsigeedii ay soo qaadato oo sii socodkii waxaa jirta riwaayo ku soo aroortay fii saxiix bukhaari oo laga wariyey zayd ibnu arqam laga wariyey waxaa rasuulku waxaa la weydiiyey zayd ibnu arqam kam ghaza rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam min ghaswa rasuulku meeqa duulaan ayuu qaaday wuxuu yidhi markaa zayd wuxuu qaaday sagaal iyo toban markaase waxaa la weydiiyey adigu meeqaad raacday sabcata cashara toddobiyo toban ayaan raacay waxaa lagu yidhi marka fa ayuhumaa kaanat awal teebaa ugu horeysay markaase wuxuu yihi alcushayra aw alcusayra ayaa ugu horeysay taasaa macnaa juulaankii koowaad ee rasuulku qaada ahayd ayuu leeyihi markaa sheekhun warkan inoo wado iyo warkaa fii saxiix bukhaari ku soo arooray sida lagu jamcinaya waxaa lagu jamcinayaa zayd bn arqam radia allaahu canhu wuxuu ka waramayaa ghasawaadkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu qaaday ghaswadii koowaad ee uu mushaarakeeyu ka waramaya oo uu leeyahay waxay ahayd maxay cushayra ayay ahayd ama cusayra ayay ahayd laakiin ugama jeedo rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu yahay inuu yahay duulaankii koowaad uu qaaday inuu yahay cushayra ugama jeedo oo markuu leeyahay fa ayuhaa kaanat awal markii la weydan cushayra uu ku jawaabayo cushayra macnaa wuxuu uga jeedaa waxaa weeyaan waa duulaankii koowaad anigu aan mushaarakeeyey ayuu uga jeedaa toddobiyo tobankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan kala qeyb qaatay ayaa waxaa ugu horeysay maxay cushayra ayaa ugu horeysay marka labada riwaayo isma diidayaan oo tani waxay sheegaysaa waa duulaamadii koowaad weeyaan tan laakiin waxay sheegaysaa zayd ibnu arqam duulaankii koowaad uu ka qeyb qaatay iyo rawaadani ay sheegaysaa badrun iluula in sha allahu tacaala maanta intaas ayaynu ku daynaynaa subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk
وللدين ضاحوا بأنفسهم وجادوا بكل نفيس وغالي شداد إذا ما التقوا بالعدا ليوث تسود بأرض القتال